in ka badan kun qoys oo ku nool deegaanka biyacadda ee gobolka shabeellada dhexe islamarkaana ay saamaysay abaarta ayaa ka faa'iideysay deeq raashin oo iskugu jirta bur bariis sonkor saliid iyo caano taas oo ka timiday dowladda qatar qaybinta deeqda raashinka ayaa waxaa goobjoog ka ah wasiiro ka tirsan maamulka hirshabeelle maamulka deegaanka biyacadde iyo odayaal dhaqameeda ismaaciil hebiidhi oo loo soo wakiishay qaybinta deeqdan raashinka ayaa sheegay in deeqdan ay tahay tii ugu horreysay ay helaan dadka deegaanka biyacadde shan iyo toban sano kadib islamarkaana xilligan ay haysato duruufo kala duwan ay ugu horreyso biyo la-aanna
marka hore ilaah baa mahadle meeshaan isugu kaan keena maanta annagoo raashin mucaawinaha qaybinayno ay hay-adda sabna ay ugu soo doqdeen dowladda hirshabeelle ayaan u mahadcelinaynaa oo madaxweynuhu ugu sarreeyo midda federaalkan madaxweynaha federaalkan aan u mahadcelinaynaa waxaa waaye meeshaan dadku abaaro badanaa galay shan iyo toban sano ma arag walax mucaawino la yidhaah amba hay-ad la yidhaah mayayna arag shan iyo toban sano kabacdi maanta ugu horrayso in laga qaybiyo deegaanka biyacaddo deegaaweynaha biyacaddo in raashin laga qaybiyo ayaa ugu horrayso ma haddaas horta allah iska leh marka damar meesha waxaa ka jira biyo la'aan ceel male oonka ka jira meesha fuusadu lacag saa'iday ka joogtaa boqoliyo konton doolar amba toddoba doolar ka joogtaa waxaan rabnaa hay-ada caalamiga iyo hirshabeel federaalkaba inay dadkan ay la soo gaaraan raashinku iska cun maahan waxaa waay biyaha asaasiga nolosha biyaha asaasiga waay in biyo lala soo gaaro ama booyada dhaamis amba ceelal hadda laakiin waxaa muhiima in lala soo gaaro booy wasiiru dowlaha wasaaradda dastuurka hirshabeelle xildhibaan saadiq mukhtaar cabdulle iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hirshabeelle aamiin mukhtaar ayaa si wada jira u sheegay in loo baahanya in lasii wada gurmadka loo fidinayo dadka abaaru ay saameeyeen ee ku nool gobolka
deegaanka biicad runtii baahyo badanaa ka jiray oo ugu horraysay abaara ku dhiftay oo maalmihii ugu dembeeyey aysan helin roobabkii di'i jiray dadku waa dad roob ku xidhan xilliga tacbashada iyo biyihii cabayaan sanadadii ugu dembeeyey roobku aad buu u yaray cuntona maysan helin ay beera jireen biyona maysan helin runtii aadayna u tabadaraayeen guud ahaanna waa ka mahad celiyeen gargaarkan uga yimiday dowladda hirshabeelle iyo dowladda dhexe soomaaliya raashinkaas aadka u tirada yaraa laakiin aadka u tayada badnaa oo bulshada aan kofargaray karin amba aan dabooli karin baahiyadooda waxaa loo qeybiyey dadkii loogu talagalaa oo ugu baahida badnaa bulshada waxaana rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay isdaba imaan doonto oo dadka dhiman ee baahiyada qabo oo baahiyada aan la soo koobi karin ee ka sana ay ku dhex jiray inay heli doonaan macaawinooyin sidaanoo kaleentood iyo gargaar soo gaaro qaar ka mid a dadka ka faa'iisay deeqdan raashinka ayaa ka mahad celiyey
hay-addii noo keentay deeqdan oo na soo saaciday ayaan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa dowladda soomaaliya iyo dowladda hirshabeelle waa u mahad celinaynaa degmada biicad waxay u baahan tahay baahi weynay qabtaa xagga biyo xagga ilaahay kuuree raashin wax walbay u baahan tahay marka hay-addeedna soo gaarsiisa raashinkan aadaan ugu mahad celiyahayna mahadalla iskale mahaduu ka gaarto